لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaynu ka hadlaynay masaladii ku saabsanayd xukmu qasri الصalaaةi fi الsafar salaada in la gaabiyo safarka dhexdiisa xukumkeedu waxa uu yahay waxaynu wax ka xuseynay adilada ay u deliishadeen jamaahiirta ama ahlucilmiga badankoodu oo ay ku jiraan madaahibta afarta ahi marka laga reebo madhab alxanafiya oo iyagu qabo salaada gaabinteedu inay waajib tahay saddexda madhabo kale waxay qabaan inay sunno tahay weliba waxay isku sii khilaafaan ayuhuma afdal alqasru am ilitmaam ma in la gaabiyaa fadli badan mise in la dhamaystiro adiladooda markaa wax ka mida ayaynu tilmaanay adiladooda waxaa ka mida saas oo kale xadiidkii yacla ibnu umaya yacla ibnu umaya lahu suxba waxaa u sugan inuu yahay saxaabi cumar ibnu khadaab markii uu weydiiyey can qasri salaati fi safar cumar waa kii sheegay anahu saأla rasuul الlahi can dalika faqaala sadaqaة ay hiya sadaqaة tasadq allah biha calaykum faqbaluu min allahi sadaqatahu waxay yidhahdeen sadaqaa lagu magacaabay gaabinta salaada la gaabiyo fi safar sadaqada markaa sadaqaduna markaa waajib ma aha taasi marka waxay tusinaysaa inaanay gaabintani aanay waajib ahayn ee ay tahay mid waxa weeyaan qofka musaafirkaah ikhtiyaar uu leeyahay ahlucilmiga markaa ku tegey inay waajib tahay qasru salaa fi safar waana qowlka xanafiyada waana riwaaya can malik wa can axmed waxa ay deliishadeen iyaguna axaadiid tilmaamaysa inay waajib tahay salaada in la gabayo fi safar xadiidu caaisha ayaa ka mida fi saxiixi muslim furudat الصalaaةu fi الsafari wاlxadari rakcatayni rakcatayn fautimat salaaة اlxadar wauqirat salaaة الsafar salaada markii hore waxaa la faral yeelay haddii la negi yahay haddii safar la yahayba laba ragcadood iyadoo ah kadib waxaa la dhamaystiray salaadii marka la negi yahay waxaana sideeda loo daayey salaadii safarka marka asalkii faralnimadeedii oo laba ragcadood inay baaqi ku tahay salaada safarku ayaa xadiidkaasi uu daliilu yahay bay yidhaahdeen waxaa kalay deliishadeen xadiiثu cmar بن الkhaطاab aladi rawaahu alimaamu النasaaئiyu وغayruه oo cmar uu yihi salaaة الsafri rakcataan wa salaaة الfiطri rakcataan wa salaaة الjumucati rakcataan tamaamu غayru qasrin salaada ciid اlfiطrid iyo salaada jumcaha iyo salaada safarkuba waa laba laba ragcadood wali waa tamaam hayru qasrin sidoodaas aanay ku dhamaystiran yihiin wax laga gaabiyey ma jirto labada xadiidba marka waxaa caaridaya daahiru اlaaya waidaa darabtum fi اlardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min الصalaaة in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu oo salaada asalkeedu inuu afar ragcadood yahay oo marka la safro lagu sameeyey qasr gaabin iyo nuqsaan oo ah qeyb in laga tegey ayaa aayadda daahirkeedu tusinaya axaad labadaa xadiidna daahirkoodu wuxuu tusinaya salaada safarku inay labada ragcadood ay ku dhamaystiran tahay marka jamaahiirtu aayadda labadaa xadiid ay caaridayaan bay yidhaahdeen macnuhuna waxa uu noqonayaa rakcatayn marka caaisha ay leedahay wakadalika cumar radia allahu canhuma waxay u jeedeen ida اkhtaara musaafiru dalika haddii qofka musaafirkahay sidaasi uu doorto laakiin taawiilkaasi waa taawiil baciida waxaana la odhan karaa aayaddii labada xadiid iska hor iman maayaan oo aayaddu marka waxa ay tilmaamaysaa dee salaadda la gaabinaya waa salaadii xadarka ee afarta ahayd marka waxa ay maqsuuro tahay mid la gaabiye ay tahay salaada safarku marka loo eego tii xadarka ama negida oo qofku markuu nagaa wuxuu tukanaya afar ragcadood markuu safrina ragcateyn buu tukaya ragcateynka marka loo eego afartii uu negida ku tukanayey dee in la gaabiye bay ka dhigan tahay xaqiiqadoodse marka la eego lama gaabine markooda horeba labadaasun bay ahaayeen oo asalkii salaada ayaa baaqi ay ku tahay salaada safarku waxaa kaloo labada xadiid la macnaa xadiidu cabdillaahi bni cabaas radia allahu canhu oo cabdillahi bni cabaas isaguna waxa uu sheegay qaala farad allahu asalaata calى lisaani nabiyikum fi اlxadari arbaca wa fi safari rakcatayni wa fi اlkhawfi rakca ilaahay subxaana watacaala salaada waa faral yeelay calaa lisaani nabiyikum marka la negi yahay ilaahay wuxuu faral yeelay afar marka safar la yahayna laba marka la baqanayana rakca waaxida waxaa kaloo yidhaahdeen rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim marnaba in sa salaad uu dhamaystiray isagoo safara lama soo warin haddii markaa salaatu safarka la dhammaystiri karana mar ayuunbuu rasuulku uu dhammaystiri lahaa ugu yaraan si uu dadka u tusiyo inay bannaan tahay in la dhammaystiraa laakiin daawama anabiyu calayhi الsalaatu wasalaam cala alqasr rasuulku waxa uu daa'imey amase uu joogteeyey gaabinta salaada culimada markaa yihi waa sunne waxaa adiladooda ka mida cuثmaan بn cafan radي الlahu canhu sidan uu yeelay wakadalika caaisha sidaynu arki doono caaishana dee xadiidka loo deliishaday inay faral tahay salaada in la gaabiya iyadaaba werineysa cuثmaan بn cafanna radي الlahu canhu inuu salaada dhamaystiray biminan ayaa waxa weeyaan iyadana ka sugnaatay calى kuli xaal isu soo xooriyo adilada markaa jamaahiirtu ay u deliishadeen in salaada la dhammaystiri karo marka safar la yahay oo gaabintu aanay waajib ahayn laa yaslamu minha ilaa aharu cuثmaan wa caaisha labada ahara ee midna cuثmaan laga soo wariyey midna caaisha mooyaane deliil kaloo markaa u badqaba xagga sixada ama xagga istidlaalka ma jiro labadaasina dee waa mawquufo midna xujo markaasi ma aha mar hadday tahay masaladu masalo ahlucilmigu ay isku khilaafeen qadiima waxadiiثa nacam saxaabaduna de aanay ku ijmaacin adiladiina aada maqashay qowlka caaisha iyo ficilka cuثmaan midna xujo noqon maayo waanaynu ka hadli doonaa bal cuثmaan ibnu cafan waxaa ku kalifay itmaamka iyadoo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu qasrin jiray wakadalika caaisha iyadoo axaadiistaasi warisay dhamaystirkan ay salaada dhamaystireen fi safar waxaa ku kalifay baab soo socda ayaa insha allah insha allahu tacala aynu kaga hadli doonaa baabun kama qaama nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku imisa ayuu ayuu nagaa fii xajatihi yana bimaka inta in leeguu maka joogay oo iqaamada loogama jeedo tii ahayd muqaabila safar ee waxaa looga jeedaa un isagoo musaafira halkaa uu degay oo makaa intii uu joogay qaala xadaثana musa ibnu ismaaciil atabudaki alminqari abu salma qaala xadaثana wahayb qaala xadaثana ayub can abilcaaliya abara albara n albara macnaheedu waa aladi yubri asihaam waa kii qori jiray leebabka can ibni cabaasi radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi qadima anabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku waa soo galay wa asxaabuhu iyo saxaabadiisu lisubxi raabicati lisubxi alyowmi araabica maalintii afraad subaxnimadeeda yulabuuna bilxaj iyagoo xaj u talbiyadeysanaya oo xaj u xraaman faamarahum rasuulku wuxuu amray an yajcaluuha inay ka dhigaan xajadooda cumratan inay ka dhigaan oo ciddii markaan hadyi wadin baa rasuulku wuxuu amar ku siiyey in xajkii quraha ay soo ixraamteen inay cumro u bedelaan oo intay cumraystaan ay xalaaloobaan waana waxaa fasqiga loo yaqaano fasku lxaj ila alcumra oo qofka markaa xaajka ah ee xaj qura ixraamtay markii miiqaadka uu marayey hadyina aan wadin maka markuu gaadho waxa u banaan inuu xajkiisii cumro u bedelo acmaashii cumrada intuu la yimaado sidaa uu ku xalaaloobo kadib maalinta sideedaad marka la gaadho uu xaj ixraamto oo ifraadkiisii uu tamatuc u bedelo waana sida afdalkaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada u faray kitaab alxaj baynu ku arki doonaa ilaa man macahu lhadyu kii hadyi wado mooyaane oo kaas isagu ma xalaaloobi karo xataa yabluga alhadyu maxilahu zamanan wamakaanan ilaa hadyigu uu gaadho meeshiisii wakti ahaan waktigii la gowracayey iyo meel ahaan meeshii lagu gowracayay taabahu caطaa can jaabirin marka rasuulku calayh afdal الsalaati watasliim magaalada maka wuxuu soo galay subxii afraad bisha dilxija waxaanu ka baxay subxii afariyo tobnaad taana macnaheedu wuxuu noqonayaa in rasuulku afar iyo toban cisho uu joogay maka iyo dhulka waxa weeyaan hareeraheeda u dhow sida mine iyo musdelife iyo carafa iyo intaabana rasuulku calayhi salaatu wasalaam musaafir buu ahaa baabun fii kam masaafadeeduu yaqsuru salaata salaada ku gaabinaya macnaa masaafo intee leeg marka uu socdaalo masaafadea masaafatu safar noqonaysa wasama nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku waa ku magacaabay yowma waleyla habeen maalin iyo habeen safaran buu ku magacaabay ey masaafata yowmi waleyla masaafo habeen iyo maalin loo socdo safar buu ku magacaabay rasuulku wa kaana bnu cumar wuxuu ahaa wa kaana bnu cumara wa bnu cabaasin radia allahu canhu yaqsuraani kuwa gaabiyo salaada wayuftiraani oo soomkana ka afura fii arbacati buradin afar markaa burad masaafo jirta marka ay u socdaalaan wa hiya arbacatu buradku waa sitata cashara farsakhan waa lix iyo toban farsakh farsakhuna waxa weeyaan kullu farsakhna waa saddex mayl marka ثaلaثa في sita caشhaر waa imisa ثamaaniya و arbacuuna mayla sideed iyo afartan mayl wey oo markaa udhiganta marka kilomitr loo rogana maa beyna ثamaaniin ilىa خamسa و ثamaaniina kilomitra manaa sideetan ilaa شhan iyo sideetan kilomitr marka masaladani waa masalada ah masaafo intee leeg baa horta safra ahlucilmiguna raxmat ullahi calayhim aada bay isugu khilaafeen ahlucilmiga qaarkood waxay dhaha waana jamaahiirta sida xanaabilada iyo shaaficiyadii ay ku tegeen waa lix iyo tobanka mayl masaafatu safarku lix iyo tobankaa farsak baan ujeedaa sideed iyo afartanka mayla masaafo markaa qadarkaasa qofku marka uu socdaalo ayuu noqonaya musaafir weliba dee biniyati safar oo safarka laftiisu niyu u baahan yahi oo qofku isagoo safarba aan niyeysan haddii masaafatu safar uu jaro dee musaafir noqon maayo tusaale ahaan ninka ugaadhsanaya ee sida beeraba deere ugu dhiibeyso ee garanuugba garanuug ugu dhiibeyso ayaa laga yaaba boqol kilomitr maalintii inuu socdo dee mana niyeysan masaafadaasi inuu socdo safarna kuma talagelin kaasi waxa weeyaan musaafir noqon maayo axkaamtii safarkana male laabudda min الniya fi الsafar inuu safar qofku niyoodaa waa laga maarmaan wey marka masaafadana jamaahiirtu saasay ku tegeen xujadooda u weynina waxa weeyaan in rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ku magacaabay sida bukhaari ba aad ku aragto tabwiibkiisa habeen iyo maalin buu ku magacaabay safar dee waa habeen iyo maalin baana la socdaa bay yidhahdeen masaafadaas laa yaxilu limra'ati tuuminu biاllahi walyowmi اlaakhir an tusaafira masiirata yowmi waleyla laysa macaha xurma ay maxram waxaa kaloo marka ay xujaysteen cabdillaahi bni cumar iyo cabdillaahi bni cabaas dee masaafada salaada ay ku gaabin jireen inay intaasi ahayd laakiin daliishaga noocaasi ma xoog badna oo magacaabista rasuulku uu ku magacaabay habeen iyo maalin masaafo loo socdo safar ka dhalan mayso masaafo intaa ka yari inaanay safar ahayn bal waxaa fi saxiixi muslim ku soo aroortay min xadiiثi anas bn malik kana rasuul الlahi ida kharaja masiraةa ثaلaaثaةa amyaali aw faraasika qasara الصalاة masaafo markaa saddex mayl ama saddex farsak ta badanba qaado saddexda farsak oo saddex farsaki misay noqonayaan maana sagaal mayl bay noqonayaan in rasuulku masaafo intaalay markuu socdaalo salaada uu gaabin jiray cabdillaahi bni cabaas iyo cabdillaahi bni cumarna aahaartan uu ka soo naqliyey ama ka soo raray bukhaari xuja uguma sugno qolada leh lix iyo toban farsak oo u dhigma sideed iyo afartan mayl ayaa ah masaafatulqasriga sababtaanay ugu sugnayn waxay tahay lannahu awala khaalafahum khaalafahumaa gayrumaa min asaxaaba saxaabo kale ayaa khilaaftay oo masaafo intaa ka yar ku gaabisay salaada walaysa qowlu axadi min asaxaabati xujata calaa qowli gayri axad saxaabada kamida qowlkiisu dee xujo kuma aha mid kale oo hadday saxaabadu iskhilaafaan fain tanaasactum fii shay farudduuhu ila allahi warasuul yoma اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuu ila allah ayuun baa ku dabaqmaysa waa ta labaadee cabdillaahi bni cumar iyo cabdillaahi bni cabaas laftooda waxaa ka sugnaatay labadooda hadda masaafo intaa ka yar salaada inay ku gaabiyeen walihaada ba xaafid ibn xajar wuxuu yihi waqad ikhtulifa can ibni cumar fi taxdiid dalika ikhtilaafa gayra ma dukir oo masaafo intaa markaa ka gaaban inuu salaada ku gaabiyey baa cabdillaahi bni cumar ka sugnaatay walihaada ba sheikh islaam ibnu taymiya majmuuc fataawaha mujaladka afariy labaatanaad sabxada labiyo toban waxa uu sheegay saxaabada aahaarta laga soo wariyey ee ku saabsan masaafada ay salaada ku gaabin jireen markay u socdaalaan inay aada isu khilaafsan tahay oo alwaaxida minhum sida ibnu cumar oo kale laga soo wariyey masaafooyin kala duwan inuu salaada uu ku gaabiyey ka quraya kamida wakadalika fi ma baynahum taasina waxaa daliil ay u tahay bu ihi masaafo xadidan oo go-an oo aan laga yarayn karin oo markay socdaalaan salaada ay gaabin jireen inaanay jirin ee arrinta noocaasi ay u noqonaysa un curfiga oo masaafadu ama ha dheeraato ama ha gaabnaatee haddii curfi ahaan safar loo yaqaano saxaabadu salaada waa ku gaabin jireen walihaadaaba mararka qaarkood masaafooyin aada u gaaban ay salaada ku gaabiyeen mararka qaarkoodna masaafo adhaadheer ikhtilaafka noocaasina wuxuu tusinayaa arrintu inaanay aanay masaaxa ardiya ama cabirka dhulka inaanay ku xadidneyn ee waxaa lagu xadidaya u yahay curfiga xanafiyadu iyagu waxay yidhaahdeen saddex maalmood iyo iyo habeenadooda masaafo loo socdaalo oo qofka dee geela dhexdhexaad kaa saarani uu ku gaadho ayuunbaa masaafatu safar noqonaysa axaadiid ay deliishadeenna waa axaadiid baabka ajanabi ka oo laa tusaafiru lmarأaةu ثalaaثaةa ayaamin ila maca dii maxramin bay deliishadeen gabadh yaanay safrin saddex maalmood masiiro loo socdo ilaa maxramoo la socdo mooyaane waxa ugu horeeya taa lagu bushinayaana waa in la idhaahdo dee masiirata yowmin waleyla baa soo aroortay iyaduna oo ka yar saddexda maalmood ee xadiidkaasi uu sheegay axaadiidtana rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uma sheegin litaxdiidi masaafati safar si uu xadido masaafada safar noqonaysa waxaa rasuulku u sheegay uun libayaani taxriimi safari اlmarأati min gayri maxram inay xaaraan tahay gabadhu inay safarto maxram la-aan walihaada baa rasuulku marna saddex maalmood uu sheegay marna habeen iyo maalin marna maalin uu sheegay marna waaba iطlaaqay oo maba sheeginba waxa weeyaan cadad ama tiro maalmaa ama habeenaa sababtuna waxay tahay yadhaan ahlulcilmigu mar marba qofka su-aasha weydiiyey ama cidda su-aasha laga weydiiyey ayuu eegayay masaafada markaa noqonaysa safar fii xaqihi markaasaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu sheegayay gabadhu inaanay masaafada aanay safri karin calaa kulli xaal wax daliilo oo markaa laga qaadan kara axaadiidaas oo ah masaafo la odhan karo masaafadaasunbaa safara wixii ka yarina safar maaha axaadiidan kuma sugna qowlka markaa saddexaad oo ah qowlka u qawisan ama u xoog badan waa in la yidhaahdo asafaru laa yataxadadu bimasaafa safarku masaafo kuma xadidna laakin yurjacu fi taxdiidihi ila alcurf waxaa masaafada safar noqonaysa xadidisteeda loola noqonaya curfigaa loola noqonaya manaa dadkaa meeshaa degan caadadu oo dadka meeshaa degani masaafada qofku marka uu socdaala e odhanayaan hebel wuu safray taasubaa safar noqonaysa daalat am qasurat ama ha dheeraato ama ha gaabnaatee lianna allaha subxaana wa tacaala callaqa alqasra bismi safar gaabinta salaada iyo axkaamta kale safarkaba ilaahay wuxuu ku xidhay magaca safar ismu safar asmaada lagu xidho axkaamta sharcigaa magacyada axkaamta sharcigaa lagu xidho ee qur-aanka kusoo aroortay ama xadiidka in warada bayaanuha fi sharci rujica ilayh haddii sharcigu uu caddeeyo de sharcigaa loola noqon oo imika aلsalaa iyo aلصiyaam iyo aلzaka iyo alxaj waa magacyo soo maaha axkaam lagu xidhay waxa looga jeedo waxa caddaysa shareecada luqana laga raadin maayo curfina laga baadi dooni maayo waxaa loola noqonaya shareecada wain kaana laha wain lam tubayinha shariica lakin laha laha macna fi luga rujica fiha ilى luga magaca xukumka lagu xidhay haddii waxa weeyaan aanay shareecadu waxa looga jeeda aanay caddayn laakiin luqada carbeed uu macno ku leeyahay dee macnihii luqada carbeed uu ku lahaa baa lagu xambaari oo iminka tusaale ahaan aلsama alard الshamsu wاlqamar soo asmaa maaha axkaaminada waa ku xidhan tahay shareecadu dee may caddayn oo may fasirin maxaa shamsi la yidhaahdaa maxaa qamar la yidhaahdaa laakiin luqada carbeed bay macno ku leeyihiin magacyadaas wixii carabi ay u taqaanuun baa markaa ayuun baa lagu fasiraya waayo magacii xukumka lagu xidhay in lam yarid bayaanuhu fi sharc walaa fi luga haddii sharciguna aanu caddayn oo xad aanu u sheegin luqada carbeedna aanu xad ku lahayn xadkiisa xaggee loola noqonaya ila lcurfi baa loola noqonaya imika calى sabiil mithaal annafaqa biru lwaalideyn ataqaabud yana fi lbeyc waa magacyo lagu xidhay axkaam sharci ah shareecadu xad uma yeelin oo may odhan nafaqada nin waliba xaaskiisa uu siinaya waa inta waa qadarka kadalika maxaa biru waalideyn noqonaya maxaa se aan noqonayn silat raxim baa lamida shareecadu xad uma yeelin luqada carbeedna xad kuma laha idan xadkeeda xaggee loola noqonaya curfigaa loola noqonaya wixii dadku ay birulwaalideyn u yaqaaniine sharcigan aan ka hor imanayn baa birulwaalideyn wixii cuquuqulwaalideyna u yaqaanin waa cuquuqulwaalideyn wixii silaturaxim a u yaqaanin waa qaraabo xidhiidhin wixii qaطcuraxim a u yaqaaninna waa qaraabo goyn nafaqada inta waxa weeyaan curfan ninkaasoo kale gabadha uu siiyun bay gabadhu xaq u yeelanaysa shareecadu may xadeen inta uu siinaye asmaada waxaa la mida ismu safar oo axkaam badan lagu xidhay magaca asafar axkaam badan baa lagu xidhay soo ma shareecadu safarkii xad uma yeelin oo may odhan shareecadu masaafada intaa leeg baa safara wixii ka yarina safar ma aha adamayla socotaan su-aalahaan baan idin weydiin doona insha allah waayo luqa luqada carbeedna magacan asafar la yidhaahdaa kuma laha xad oo haddaad qawaamiista carabida ka baadho xaddu safar macnaa waa la macnayn laakiin xad iyo masaafo safar noqonaysa luqada carbeed may sheegin idan xaggee loola noqonaya yani macrifatu ma yakunu safaran ilى اcrfi baa loola noqonaya fama caddahu الnaasu safra curfa fahuwa safru tataratabu عalayhi axkaamu wixii dadku curfi ahaan ay safar u yaqaaniin un baa markaa safra axkaamtiina taas ayay ka ratibmaysaa sidaas ayaana camalu صaxaaba uu tusinaya su le shekh اiسلام iبnu taymiya raximah الlah oo masaafaad aada u gaaban oo saddex mayl aan ka badnay bay mararka qaarkood saxaabadu salaadii ay ku gaabiyeen mararka qaarkood arbacata burad sida ibn cabaas iyo ibn cumar aad aragto marka taasi maxay tusinaysaa ikhtilaafka noocaasi wuxuu ka dhashay waxa weyaan likhtilaafi اcurf ayuu ka dhashay marka masalada qowlkaas ayaa u raajaxsan waana qowlka waxa weyan aimada muxaqiqiinta ay doorteen ka sheikh اiسلام iبn taymiya raximah الlah w بn اlqayim وkذلika شhekh mحamed بن صالح العuثeymin والمحadiث الألbاني وغayره qال xdثnا إسحاq بن إبراhيم الحمdلي qال qلت لأbي أsامة xdثkم عubayd الله العmري عن نافع عن iبن عمر رضي الله عنهma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال lا تسافir المرأة gabadhi yaanay sفri ثaلاثة أيام إlا mعa dي مxرم mid xaaraankaa iyadoo la socota mooyaane qala xadaثna mسdد qala xadaثna yaحyى عan cubayd الlah عan naafiع عan iبni cmra radيa اllah عanهma عan النabiyi slى الlه عalيه وsلم qala la تusafir الmarأaة ثaلاثا ay layaali maعa ayaamiha ilا maعa di maxrami mid maxram u saaxiiba iyadoo la socota mooyaane taabacahu أحmed عan iبn الmubaarak عن عubayd اللhi عن ناaفع عن iبن cمر عن النaبي صلى الله عليه وسلم marka أحmedkaasi waa أحmed iبن محamed المrwزي oo أحad شhuyuخ الbخاaرية mana aha أحmed iبن مbارك أحmed iبن حmbل لأن أحmed iبن حmbل lm yسمع min عبد اللh بن مبارك qال xdثna adم هو بن أbي إyاس qال xdثna بن أbي ذئب qال xdثna سعيid المqbrي عن أbيه عن أbي هريرة رضي الله عنهma qال qال النبي صلى الله عليه وسلم lا يحل xلaaل ma ah لامرأaة تؤmiن باللh واليوم الآkخر an تسافira inay sفرta masيرة يوم ولeyلة masaaفo habeeniya maalin loo socdo laysa maعa iyadoona ula socon xurmaة maxram iyadoo aanu la socon marka saddexdan xadiiث ba waxaa xujaystay qolooyinka xanafiyada iyo ciddii waafaqday ee yidhi masaafada safarku waa masaafada dadka gaadiidkoodu geel uu yahay ay u socdaan saddex maalmood iyo habeenadood waxaana aynu sheegnay masaafo intaa ka yar inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku gaabiyey saxaabaduna ay ku gaabiyeen axaadiidanna inaanay u soo aroorin libayaani xaddi safar masale kaloo ku saabsan gabadhu inaanay safri karin bigayri maxram axaadiidu ay ka hadlayso masalada iyo axkaamteeduna insha allah baab bay leedahay baabkaas ayaanay inoogu iman doontaa taabacahu yaxya bn abi kahiir wasuhayl wmaliku can ilmaqburiyi can abi hurayrata radia allahu canh oo ibn abi dibn ayaa markaas ay mutaabiceeyeen wey baabun yaqsuru waa gaabinayaa salaadii idaa kharaja markuu ka baxo min mowdicihi meeshiisa uu degan yahay wakharaja waa baxay caliyu radia allahu canhu faqasara salaadii waa gaabiye wahuwa yara isagoo arka albuyuuta guryihi iyadoo weli ay u muuqdaan falamaa rajaca markii uu soo noqday ayaa qiila lahu waxaa lagu uhi haadihi tani alkuufatu weeye dee gaabinta salaada jooji qaala wuxu uhi laa ay laa nazaalu naqsur kama suurayna inaanu gaabino xataa nadkulahaa ilaa aanu magaaladaanu deganay aanu gelayno baabkan wuxuu ka hadlayaa qofkii musaafirka ahaa ee masaafatu safar u socdaalayay goormuu bilaabayaa gaabinta salaada soomka iyada kitaabka kitaabu siyaam baa masaladaasi aynoogu iman lakiin salaada goormuu bilaabayaa gaabinteeda mar allaala markuu safar u tababushayste u go-aansado miyuu bilaabaya walow gurigiisiiba ha jooge mise ilaa uu ka baxo cumraana maxilatihi meesha uu degan yahay dhismayaasheeda ilaa uu ka baxo ma gaabin kara miya waxaad aragtaa markaa bukhaari baabun yaqsuru idaa kharaja min mowdicihi inuu markaa u baabaystay ilaa uu ka baxo meesha uu degan yahay dhismayaasheeda uu ka dhex baxo inaanu gaabinta salaada bilaabahayn wakadalika wuxuu taa ku ayiday aharka cali bin abi aalib inuu taa rajaxayo aharka cali ee uu waxa weeyaan baabka ku bilaabay ayaa tusinaya waana sida ay ku tegeen ahlulcilmiga badankoodu oo lam yukhaalif fi dalika ila qaliil in yar ayuunbaa masaladaas waxa weeyaan ahlucilmiga ka mida ayuunbaa khilaaftay inaanu markaa salaada gaabinahayn ilaa uu ka faaruqo maxala iqaamatihi oo uga faaruqo badanan laa nadaran waa inuu jirkiisu ka dhex baxo dhismayaasha ugu xiga koonaha meeshaa uu degan yahay laakiin inuu nadaran ama ru'yatan uga faaruqaa shardi maaho isagoo arkayo weli ay u muuqdaan gaabinta waa bilaabi karaa mar hadduu badanan ama jir ahaan uga dhex baxay waxaana markaa taa ayidaya inaanu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam weli salaad ku gaabin magaalada madiine uu deganaa dhexdeeda isagoo sababta gaabinta safarka ka dhigaya bal rasuulku salaada gaabinteeda wuxuu bilaabi jiray marka uu ka baxo maxala iqaamatihi waana sida axaadiian bخarي رaحimه الlه taعalى baabu ku keena ay tusinayso qaل xadثna أbو نعيم qaل xadثna سفyاn عن محaمد بن المنkdir وإbrاhيم بن maysرة عن أنس رaضي الله عanه qاal صalaytu waan tukaday الظهر صaلaadii ظهر maعa النaبiي baan la tukaday slى الlه عليه وsلم bالmadinةi baan kula tukaday arbعa afar ragcadood وبdi الxulayfةi baan kula tukaday yaعnي الcصr wuxuu ujeedaa casrka se riwaayaad kale ay cadeeyeen wاlcasra bdilxulayfa casarkii baan dilxulayfe kula tukaday rakcatayn laba ragcadood marka xadiidkani daliilu ma aha in dilxulayfe qofka tagee madiine ka taga in musaafir lagu tilmaamayo oo rasuulka markaa nihaayatu safarihi dilxulayfe may ahayn dilxulayfe meeluu sii maray ayuun bay ahayd meel ka fog buu ku socday laakiin xadiidku waxa uu daliilu yahay oo dee la iskuna waafaqsan yahay qofka musaafirkaahi haddii uu ka faaruqo meeshii uu deganaa inuu gaabinta salaada bilaabi karo walow masaafo aada u dheer bayaanu ka soconay waxaa kaloo markaa dee dhinaca kale haddii laga daliilu yahay inaan qofka musaafirkaahi salaada gaabinteeda aanu bilaabayn isagoo weli ku jira meeshii uu deganaa waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadii ma gaabin duhur isagoo safar u tabaabushaystay salaada duuru madiine ku tukaday ma gaabin laakiin tii casare madiine maruu ka baxay uu tukaday ayuu gaabiyey qala xadaثna cabd لlahi بn mحamed almusnadi aljucfi الbukharي qala xadaثna sufyaan عan الzuhri عan curwa عan caaisha radي الlahu canha qaalat aلsalaaةu salaada awalu ma furiyat markii horeysay awalu ma furiyat markii horeysay la faral yeelay rakcatayn ay kaanat waxayd rakcatayn fawqirat waa la dhamaystiray sideedaa loo daayey salaatu safar salaadii safarka labadii ragcadood baa lagu daayey wa utimat waa la dhamaystiray salaatu lxadar salaadii negida marka maana waa xadiidkii ay u daliishadeen ahlucilmiga qaarkood in salaad markaa safar ay laba ragcadood faral ku tahay salaada rubaaciga wey oo aan laba laga badin karin qaal zuhriy wuxu uhi faqultu licurwa waxaan ku uhi maa baalu caaisha caaisha arrinkeedu muxuu yahay haddaba ee tutimu ay u dhamaystiraysa iyadoo xadiidkan warisay markaa zuhri xadiidka muxuu ka fahmay inay waajib tahay qasru salaa fi safar salaada in la gaabiyo markaa maxay xadiidka u khilaafta qaala taawalat waxay awilatay maa taawala cuhmaan wixii cuhmaan waawishay marka noocu taawiilkooda isku mid ah maaha macnaheedu macnuhu waxa weeyaan kama taawala cuhmaan sidii cuhmaanba uu axaadiidta taawiil ugu khilaafay min ajli taawiil ayaa iyaduna min ajli taawiila u khilaaftay wa in ikhtalafa taawiiluhuma taawiilkooda haba kala duwanaadabe marka cuhmaan radi allahu canhu maxaa ku kalifay horta intayna aan taa geli u gelin xadiidku baabkeena halku ka khuseeya wuxuu ka khuseeyaa xadiidka wuxuu bukhaari u daliishanayaa qofku intuu joogo maxalla iqaamatihi salaadii inaanu gaabinayn wa utimat salaatu اlxadar qofkii mar haddii weli aanu ka faaruqin halkii uu degenaa dee waa xaadir bimacnaa muqiim weeyi oo weli dee musaafir muu noqon markaa dee salaaddii ma gaabinayo oo darbu fi lardigii oo ah safarkii lagu xidhay gaabinta dee weli ma samayn idaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asala wahada lam yadrib fi lardi ay lam yusaafir bal huwa xaadir ay muqiim marka xadiidku baabkeena halkaasuu ka khuseeyaa oo qofku markuu safar bilaabo ayuunbuu salaadii gaabinaya laakiin inta weli xaadir uu yahay ay muqiim salaad dhamaystira inuu tukanaya xadiidkani daliiluyi cuثmaan bn cafaan radi allahu canhu ahlucilmigu waa isku khilaafaan maxaa kalifay inuu salaada dhamaystiro biminan iyadoo rasuulka alayh الsalaatu wasalaam iyo abubakr iyo cumarba horti ay gaabin jireen bal cuثmaan laftiisu intii hore uu gaabin jiray ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen reer buu markaa ku yeeshay maka walihaadaba waxa weeyaan markii la yihi maxaad salaada u dhamaystiraysaa wuxuu yihi inii ta'ahaltu bimaka maka reer baan ku yeeshay oo bimacnaa waa ku guursaday wey macnu wasamictu الnabiy alayه الsalaatu wasalaam yaquul man taأhala bibaldatin fainahu yusalii salaata muqiim waxaana maqlay rasuulka ole qofka baldo ama deegaan ku guursadaa salaatulmuqiim buu tukanaya lakiin xadiidkaasi waa daciif inqiطaacna sanadkiisa waa ku jiraa ruwaaddiisa markaa qaarkoodna dee dacfi ayaa ku sugan rasuulkuba alayh الsalaatu wasalaam waa guursaday isagoo markaa maka jooga maymuna calىa qowl haddana ma dhamaystirin salaada mararka qaarkoodna dumarkiisa ayaa la socday haddana salaada ma dhamaystirin waxaa kaloo yihi sababta cuثmaan ku kaliftay gaabintaas waxa an imaam اmuslimiin buu ahaa imaam اmuslimiinna dee dhulka o dhami waa dhulkiisi oo meel walba isagu muqiim buu ku yihi lakin taasi waa marduud inay marduud tahayna waxaa tusinaya rasuulku miyaanu imaam muslimiin ahayn muxuu salaada u gaabinayey haddii imaamku meeshuu tago muqiim uu ku noqonayo muxuu rasuulku salaada u gaabinayey markuu safro waxaa kaloo la yihi sababta cuثmaan uu u dhamaystiray waxay ahayd manaa waxa uu ka baqday qolooyinkii markaa acraabtaha ama reer miyiga ahaa ee soo xajiyey inay u fahmaan in salaaduba labadan ragcadoodun ay tahay adhow markay dee dhulkoodii ku noqdaan laba laba ragcadood in ay tukadaan taas lafteedu waa baciid oo si kale ayuu ugu bayaamin karayy inuu u sheego oo u caddeeyo rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam dee acraab fara badan waa la xajiyeen iyo dad fara badan oo ka yimi min alamsaar waannawaaxi haddana salaadda waa gaabiye waxaa kaloo layihi cuثmaan wuxuu qabay gaabinta salaadu inay ku gaar tahay qofka socodka ku jira uun laakiin mar hadduu musaafirku meel degay inaanu gaabinayn taana waxaa burinaya in cuثmaan laftiisu fii sadri khilaafatihi isagoo mina degan uu gaabin jiray waxaa kaloo la yihi cuثmaan ibnu cafaan ruksa ayuu arkayey alqasru fi الsalaa qasru salaa fi safar salaada in la gaabiyo marka safar lagu jiro walihaada ba waxa weeyaan uu ruksada iskaga tegey oo uu dhamaystiray salaadii caaishana waxa weyaan sidaas oo kale qowlkaas ayaanad moodaa inuu ugu dhow yahay baabun yusali waa tukanaya almaqriba salaada maqrib halaatan saddex ragcadood fi safar safarka dhexdiisa oo axaadiid fara badan ba ina soo martay oo dee salaatu safar rakcateyni rakcateyni inay tahay sheegeysa sida xadiidu caaisha wakadalika waxa weyaan xadiid anas ibnu malik waxadiid cabdillahi bni cumar marka waxaa dhici karta dee in iطlaaqa dadka qaarkood ay ka fahmaan xataa salaadii maqrib in laba ragcadood laga dhigayo markaasuu u caddeeyey in salaada maqrib iyadoo ay tahay mid laga soo reebay xukunka ee wuxuu leeyay baabun yusali maqriba ثalaaثa fi safr qala xadaثana abulyamaan qala akhbarana شhucayb can izuhri qala akhbaranii salimu can cabdillahi bni cumara radi allahu canhuma qaal ra-ytu waan arkay rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam ida acjalahu markuu dedejiyo asayru socodku fi safr safarka dhexdiisa yuakhiru dib u dhigaayo almaqriba xataa yajmaca ilaa uu kulmiyo beynaha maqribkii wa beyna alcishaa qaala saalimun wuxuu yihi wakana cabdullahi wuxuu yafcalu mid sidaa yeela idaa acjalahu sayr haddii kalena dee wuxuu samayn jiray jamcu taqdiim wazaada leytu leyt wuxuu ziyaadiyey waa ziyaadiye o qaala wuxuu yihi xadaanii yunus can ibni shihaab qaala saalimu kaana bnu cumara wuxuu aha radi allahu canhuma yajmacu bayna almagribi wاlcishaa bimusdelifa qaala saalimu waakara dib buu udhigay ibnu cumara almagriba wakaana waxaa istusrika mid loogu soo qeyliye cala imra'atihi gabadhiisii safiya binti abi cubayd mukhtaar ibn abi cubaydkii athaqafiye shaydaanka ahaa bay walaalahaayeen faqultu lahu waxaan idhi asalaata ay salli salaata salaaddii waktigeedii waa la gaadhee tuko faqaala wuxuu ihi sir soco faqultu asalaata xoogee markii la socda hadda ihi salaaddii tuko faqaala sir wuxuu ihi soco xataa saara ilaa uu socday miileyni laba meel aw halaaa uma nazla waa ka soo degay raaxiladiiso fasallaa waa tukaday uma qaala haakada raأytu الnabiya salى الlahu عalيه wasalam sidaasaan arkay rasuulka yusalii uu tukanaya ida acjalahu sayr wa qaala cabdالlahi wuxuu yihi raأytu waan arkay annabiya salى الlahu عalيه wasalam ida acjalahu sayr yuahiru dib u dhigaayo almagriba fayusaliiha tukanaya ثalaaثa saddex ragcadood hada huwa shaahid in salaada mgrib saddex uu tukaday rasuulka uma yusalim salaama naqsanaya uma dabeetana qalama waxay yarayd intii yalbathu uu sii nagaado xataa yuqiima alcishaa ilaa cishaayiga uu ka aqiimo fayusaliha cishaayigana waa tukan jiray rakcatayn uma yusalim walaa yusabixu ma sunaysan jirin bacda alcishaa xataa yaquuma ilaa uu kaco min jawfi leyl habeenka ee min saacaati jawfi leyl saacadaha habeenka dhexdooda wax ka mid a والله أعلم وحk باللahi توفيq وصلى الله على نبيiنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيiرا waxaynu isu sheegayna in شhاء الله arin مhima masaajidkan